habeenka hore waxaa soo baxay qoraal runtii ka soo baxay dowladda federaalka iyo qaybo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego puntland qayb kama ahayn waxaa ka soo baxayna ma khusayso sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsannay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo dabcan dalkan waa dal jilicsan waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay mowqifka puntland horaan u caddaynay dastuurkeeda ku dhigan tahay waxa aan doonayna waxa weeye waa dal soomaaliya inuu wada jira oo heshiis ah oo dimuqraadi ah oo federaal ku salaysa